أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aan idinkugu helno caawa inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin maamulka ashahaadala dirarka ah ee puntland oo maleeshiyaad ay uga goosteen dhanka galmudug ayaa ku sifeeyey dembiilayaal kuna baaqay in dib gacantiisa loogu soo celiyo maraykanka oo la sheegay in weerarada xuutiyiinta awgeed ay suurtagal tahay in uu xidhiir dhow la samaysto maamulka ashahaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ku dhowaad soddon ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhulgariir ka dhacay dalka indonesiya sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo ku hanjabay inay iska difaaci doonaan dhulboobka uu xasan gurguurta ka wado magaalada muqdisho dagaalna ay diyaar u yihiin qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heennana waxaa ka mid ah wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo dowladdiiniya u soo xirtay nabadoonnada saddex ka mid ah beelaha dega gobolka munaasabaddii gebagabada ah iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha saddexaad sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku hanjabay inay iska difaaci doonaan dhulboobka uu xasan gurguurta ka wado magaalada muqdisho sarkaalkan oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa booliiska ayaa sheegay in ay iska difaaci doonaan xasan gurguurte iyo damaciisa dhulboobka ah isagoo sheegay in uusan keligiis ahayn islamarkaana ay isku xiran yihiin maleeshiyaad ka kala tirsan qaybaha ay ka kooban yihiin hay-adaha ciidanka ee riddada iska dhiciyo iska dhiciyo annagana tookiyo yaaqshiidan degannahay godadkiina qobta ifant annagana waani daba joognaa haddoo alla yidhaah waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol fiidooga waa arkaa annagana guruubya ayaan samaynay walaa boliis walaa nabateri walaa nabad sugid walaa kulley nink ninka tookiyababa deganba ama aabbiis guri ku leh tomani lix kun oo doollara u taalo haddii kale dhufayska nagula soo gelaya ninka dowlad ku shaqeeyo dowladdiisuu ka shaqaysanayaa haddii loo baahdana dhufayska u soo gelayaa haddii loo baahdo waa la wacayaa guruubyaa iska wada socon macal guruubyadan aan iska war hayno haddii xabad nagu bilaabatana annagana dharabkiina taaganna garabkiina garabkiinaana soo geli doonnaa waana mahadsantihiin godadkiina qotaa kaaraan ma taqaanin canshuurna shilin ha iska dhiibana sharcina ma jiro waddankan xoogaa jiro shanta laysku sheegaha shanta shanta noobalama shanta annigana guruubyaan samaynay wixii asgarow tookada yaaqshii degan waa xidhiirnay raggeena waxaan gaaraynaa boqol iyo labaatan qofoodaan gaaraynaa hadda in gruubka aan iskula jirnaa mii fahamte ragaatiina godadkiina ma arkuno gala haddii aad wax aragtiinna noo soo sheega annagana gruubka noo soo dhiga waa imaahaynaa ilbiriqsiaan igu imaahaynaa xamaraan inoo isla joognaa weliba xamaraan aan joognaa noo soo dhiga waa soo qaadayna qoryaheena hubkeena الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka ayaa la sheegay in weerarada xuutiyiinta awgeed ay suurtagal tahay inay xiriir dhow la samaysato maamulka shahaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa weerarada xuutiyiinta oo la sheegay in maraykanku ku qasbi karaan aqoonsiga somalilan warbaahinta maraykanka ee fox news ayaa sheegtay in weerarada sii kordhaya ee xuutiyiintu ay ku hayaan maraakiibta maraya badda cas ay ku riixi karaan maraykanka inuu dib u eego istaraatiijiyadiisa geeska afrika gaar ahaan xiriirka uu la leeyahay somalilan falanqeeyaal fox news soo xigatay ayaa sheegay in suuragal ay tahay in maraykanku uu ka fiirsado isbeddel weyn oo ku yimaada istaraatiijiyadiisa somalilan waa deegaan taageera maraykanka waxayna soomaaliya ka go-day sanadkii kii waxay maraykanka u soo bandhigaysaa in uu isticmaalo mid ka mid ah garoommada diyaaradaha leh raanweeyada ugu dhaadheer afrika saldhig diyaaradeed iyo dekadbadeed qoto dheer oo ku taal badda cas ayay tiri warbaahinta fox news maraykanku wuxuu horay saldhig milatari oo weyn ugu yeeshay jabuuti oo ku taal badda cas laakiin joogitaanka washington ee jabuuti waxaa sii adkaynaya ayay tiri fox news korarka saameynta shiinaha oo isna halkaasi ku leh saldhig milatari shiinuhu wuxuu si weyn u ballaarinayaa joogitaankiisa milatari iyo ganacsi ee jabuuti ayuu hore fox news digital ugu sheegay safiirkii hore ee ingiriiska u fadhiyey yemen isagoo sii wata ayuu intaasi raaciyey waxaa jira dareen ah in jabuuti aysan ahayn xulafo lagu kalsoonaan karo oo maraykanka ah sidaas darteed wakhtigii somalilan ayaa laga yaabaa in uu yimid ayuu yidhi genaraal ken ikman oo sanadkii hore ka fadhiistay xilkii uu ka hayay waaxda dagaalka ee maraykanka isagoo ahaa madaxa qaybta isku xirka galbeedka afrika ayaa sheegay in marka lasoo koobo xuutiyiinta ay maraykanka ku qasbi karaan in uu somalilan u aqoonsado dal madax bannaan xuutiyiintu waxay ku qasbi karaan maraykanka in uu qaato istaraatiijiyad ka duwan tii hore ee afrika ayuu ikman yidhi isagoo sheegay in kooxda xuutiyiintu ay furin labaad ka samaynayaan dagaalka bariga dhexe waxaan markaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ku dhowaad soddon ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqotay dhulgariir ka dhacay dalka indunuusiya dalka indunuusiya waxaa laga soo warinayaa in maanta oo sabti ah uu ka dhacay dhulgariir xoogan oo sababay khasaare naf iyo maalba leh inta la xaqiijiyey labaatan ruux ayaa ku dhintay dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa toddoba dhibic toddobo waxaana ku dhaawacmay lix kale tobannaan mar ayaa dhulgariirka laga soo tabiyey dhowr magaalo oo dhaca xeebaha bari ee dalka indunuusiya waxaana sidoo kale ka dhashay khasaare hantiyeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maleeshiya hor leh iyo taliyahooda oo isku dhiibay maamulka deni jimcaale jaamac takar oo kooxda riddada ee garwadeenka uu ka yahay xasan sheekh maxamuud ugu magacownaa taliyaha qaybta konton iyo afraad ee fadhigoodu yahay magaalada garowe ayaa ka goostay kooxdaasi waxaanuu si rasmi ah ugu biiray maamulka ashahadala dirarka puntland sida ay xogtu sheegayso wadahadal kadib sarkaalkan iyo maleeshiyaadkiisaba waxay si buuxda u aqbaleen in ay dib ula midoobaan maleeshiyaadka ashahadala dirarka ee puntland oo horay ay uga tirsanaan jireen ka hor intaanay iskhilaafin siciid deni kuna biirin maamulka gurgurte mas-uuliyiin goobjoog ka ahaa kulan xalay ka dhacay garowe ayaa xaqiijiyey in la isku afgartay in taliya jimcaale takar iyo maleeshiyaadkiisuba ay si rasmi ah ugu biiraan diiwaanka xuquuqda iyo mushaaraadka ee askarta puntland cabdi wahaab hadalhayntiina caawo waa inaga inta الإسلاف بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowra diiniya u soo xirtay nabadoonnada saddex ka mid ah beelaha dega gobolka dowradan ayaa loo qabtay nabadoonnada beelaha dega deegaanada xeebta ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan kamsuuma jamaame ilaa duleedka magaalada kismaayo waxaana nuqabadan dowrada loo qabtay ay kala matalayeen saddexda reer ee kala ah shiikhaal abgaal iyo biyamaal dowradan ayaa socotay muddo shan maalmood ah waxaana ka faa'iidaystay soddon iyo lix nabadoon kuwaas oo qaatay dhammaan duruustii dowradaasi loogu talagalay ee kala duwanayd si iyaguna ay ugu sii gudbiyaan bulshada muslimiinta ah ee ay mas-uulka ka yihiin ugu horreyn waxaa munaasabaddii gebagabada dowradaasi kelimad towciye ah ku daafuray sheekh cabdulqaadir xaaji cali oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah
ilahay waxaa weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu xaqa iyo sawaabkana waafajiyo in sha allahu tacaala kelimadayda oo iska kooban waxay noqonaysaa tawjiihaat wa irshaadaat liahli alxalli waalcaqdi in la irshaadiyo ama la tawjiihiyo dadka u saaxiibka ah mas-uuliyadda ahlalxalli waalcaqdi waxaa la yidhaahdaa inta ummadda horjoogta kulligeenna waxaan isku boorinaynaa allah taqwadii subxaanahu wa tacaala allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun dadka mu'miniinta uu allah ka baqa baqdintiisa iyo cabsadiisa midda ugu xaqsan xaqa tuqaatihi waa arrin culus wey allah in looga cabsado taqwadiisa midda ugu xaqsan oo an yudaaca falaa yucsaa wa an yudkara falaa yunsaa ayay salafkeennu ku fasireen wax ka mid a ama rag ka mid a allaha cabsidiisa in ilaahay laga baqo subxaanahu wa tacaala ee marnaba aana aan la halmaamin alle subxaanahu wa tacaala la xusuusnaado ee naftii ilaahay halmaanta allana wuu ka tagaa waa halmaamaa sida ilaahay yidhi walaa takunuu kaladiina nasuu llaha fa ansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun saa darteed waa in ilaahay la xusuusnaado marnaba aan la halmaamin waa in la adeeco alle subxaanahu wa tacaala aan la caasiyin waxaa alli leeyahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoon muslimiin ahayn bimacnaa duumuu cala siraadi almustaqiim xata almamaat allah markuu leeyahay ha dhimanina idinkoon muslimiin ahayn ee dhimashada adigu waxaad xukunta ma aha macnaheeda wuxuu noqonaa diinta islaamka daa'ima hanuunkii iyo waddadii toosneed ku sugnaada ilaa geerida idinka timaado macnaheed saasuu noqona waxaa ilaahay aayaadkaa raaciya wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay xerigiisa qabsada idinkoo wada jira walaa tafaraquu hana kala tegina baa ilaahay yiri in lagu kala tago usuusha diinta lama ongola furuucda intii laga wada socon kara in lagu kala taga lama ongola nidaamka dadka muslimiinta ay leeyihiinee siyaasiga ah in lagu kala tagaa lama ongola sidaa darteed awalan waxaan isu dardaarmayna waa alle cabsidiisa subxaanahu wa tacaala haaniyan waa daacatu rasuuli sala allahu alayhi wasalam wa daacatu lumaraa'i bacda allahi wa rasuuli bimacnaa in allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa la adeeco wax walba iyadaa ka horeysa dadka umarada ah ama inta muslimiinta hogaamisa ee madaxda iyo culimada ahna waa in lagu adeeco wax alla wixii alle iyo rasuulkiisa kitaabkooda waafaqsan ama ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkii iyo sunnada nebigii waafaqsan kamaa yaquulu tacaala subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula alle adeeca rasuulka adeeca maxaa la raaciyey wa uli lamri minkum iyo dadka talada iska leh madaxweynaha muslimiinta ee ugu sarreeya amiiru lmu'miniin ilaa midka ugu hooseeya oo guriga dhisan aabbaha jooga ah daacay leeyihiin waxaa lagu adeecayna laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq way ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisaa lagu adeecaya amiirka muminiintaa la adeecaya umarada iyo walaayaadkaa la adeecaya ama wa- waalid walaati baa la adeecaya walaayaadka iyo dadka mas-uuliyiintaa la adeecaya salaadiintaa la adeecaya nuqabadaa la adeecaya nin walbaba ninka waayahay ka darajahan uu ka hooseeyo daaca kuleeya macnihi waa sidaas ilaa ruuxa uga hooseeya la gaaro daacadaa iyada waa musalsala daaca dhammaanaysa maaha haddii daacadaa la waayo ee adduunka fawduu noqonaa soo maaha fawdana ilaahay kuma talagelin subxaanahu watacaala allah wuxuu noo abuurtayba inaan toosnaano kuna toosnaano wadadiisa wey wadadaa in lagu toosnaadana waxay ku dhisan tahay asamci iyo wataaca ama calaa samci wataaca ay ku dhisan tahay allah subxaanahu watacaala taqwadii iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo inta daacale daacadooda markii laga soo gudbo man ulul amri ulul amriga ama dadka talada le waa kuma waa inta aan tilmaamay wa khaasatan amarku midna waa caam midna waa khaas baa la yihahdaa soo maaha alamiiru alcaam waa muslimiinta oo dhan ninka hogaamiya ama xukumaya wuxuu leeyahay daaco ayuu leeyahay oo kitaab iyo sunno lagu waafaqayo intii ka hooseysa ee umarada ah ilaa nuqaba lasoo gaarana daacay qof waliba leedahay soo maaha haddaba ulul amriga waxaa ka mid ah alumaraau walculamaau walnuqabaau he min alumaraa nuqabada dadka muslimiinta horjoogayaasha u ah dadka odayaasha ah dadka talada ilaahay u dhiibay dadka muslimiinta ay ku aamineen yay ka tirsan yihiin ayaga kuwa laha hala adeeca la yidhi ma ku jiraan mise kuma jiraan haa way ku jiraan hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib mid ka mid ah macallimiintii dowladda siinayey nabadoonnada beelaha dega xeebta gobolka jubbada hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey dowladda iyo duruustii lagu bixiyey بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ee waxaas ku dardaarmayna ilaahi subxaana watacaala cubsidiisa taasna culimmada ayay noo sharxeen een culimmada ayay noo sheegeen taqwada waxay tahay iyo taqwada waxaa laga helaya oo haayada aad ay tahay aljanna aniga waxaan ka hadli rabaa een doorida qaabkay u socotay een doorida ay loo qabtay nuqubada iyo qabiilasha degta een badda mis kale waxaa la dhihi jiray xeebta degta dowladdaas magaceed waxaa la dhihi jiray misma waxaa ahaa saad ibnu mucaad radia allahu canhu dowrida magaceedu ahaa shicaarka dowrida qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisu ahaa dowrida shicaarkeeda qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacni وسبحان الله وما أنا من المشركين دوريدا غورتي لفوري شاني لواتنك سفر كنا فربا والأفرتاني سديد أن داتي كفايدة استي مستفيدين تا صدن إيه لحقف أي كفايدة استي دوريدا سي دوريدا انتي سعتي مددا سعتي وحالقو فايدة استي أن مواضيع kala duwan kow waxaa ka mid a dowladdaas waxaa laga faa'iidaystay oo nuqubadaas iyo qabiilashaas ay ka faa'iidaysteen kow waxay ka mid tahay alqur'aan alkariim se gaar ahaan tasxiixa suurat alfaatixa dadkan in laga saxo dowladdaas waxaa kale loo qaatay kun min ahli lqur'aan kun min ahli lqur'aan ayaa loo qaatay dowladdaas waxaa kale loo qaatay fadaa'ilu laa ilaaha ila allah ayaa loo qaatay dowladdaas intay socotay sidaasoo kale dowladdaas intay socotay waxaa loo qaatay alarbacuun fii fadli dacwati ila allahi ayaa loo qaatay dowladdaas muddadaas ay socotay waxaa kale dowladdaas loo qaatay maqaasid ljihaad fii sabiili illah ayaa loo qaatay sidaas awgeed dowladdaas waxaa loo qaatay alukhuwat aliimaaniya aa loo qaatay dowladdaas intay socotay waxaa kale loo qaatay dowladdaas intay socotay waxaa kale loo qaatay ahwaalulqiyaama si gaar ahaan laysa alghariibu kutubka ay dhahaan ayaa loo qaatay culammada juhdi badan ay ku bixiyeen sidaasoo kale dowladda waxaa kale loo qaatay kun min ahli ljanna kun min ahli ljanna ayaa loo qaatay dowladdaasay waxaa kale dowladdaas loo qaatay talkhiis sifatu salaati nebiy sala allahu calayhi wasalam ayaa loo qaatay dowladdaas intay socotay waxaa kale loo qaatay qodobka oo dowladda lagu qaatay oo maanta ugu muhiimsan lagu qaatay dowladda alwalaa walbaraa ay lagala hadlay qabiisha imanuqubada dowladdaas kale waxaa loo qaatay intay socotay waxaa loo qaatay alqabaliyatu wa atharuhaa asayi'a aa loo qaatay dooridaas intay socotay waxaa kaa loo qaatay dooridaas awaaqibu tarki ljihaad aa loo qaatay dooridaas intay socotay waxaa kaa loo qaatay dooridaas muwaasifaat naqiib almuslim wa mahaami dooridaas intay socotay qodobkaasna waa loo qaatay waxaa kaa loo qaatay dooridaas intay socotay الضبائح الشرعية والمحرمة ولوقاتي دوريداس كيد الأداء وقدره نوى لوقاتي وحاكا لوقاتي دوريداس نواقض الإسلام كلوقاتي أيدت كفايدستين وهاكا دوريداس لوقاتي أضرار المعاصي ولوقاتي دوريداس انتي سعتي وهاكا لوقاتي الوفاء بالعهد ألوقاتي دوريداس انتي سعتي waxgaradkii munaasabadan ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa salaadiinta beelaha abgaal iyo biyamaal ee wilaayada jubbada hoose الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الله يا مهد إسكاله عليه نجدد إسلامه نأهيسي نسوغارسي نسيي نعمة الإسلام والأمن نعمة الجهاد الله سيا مهد إسكاله وحا مهد كلا إسكاله ولاليه برنامج كان سو دياريي أهل عقد كان اسكو سو أروريي جهد كبحيي الله سيا مهد إسكاله ولا سنوحن لنا هاي haddii reer gobol reer degmo yihiinba ilaahay miisaankooda aakhira allah u saaro idinkana intaa ku sabarteenana miisaankiina aakhira ilaah inii saaro intaa kadib waxaan dooro ku jirteen shan maalin kuwaasoo loo qabanayo dowratu nuqabaa alqabaa'ilu sawaaxil dowradana magaceedana uu ahaa sacd ibnu mucaad saxaabigaas jaliilka radia allahu canhu shacaarkeedana uu ahaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabicanii wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin waxaan in leenahay walaalayaal waxaad barateen inaad awalan horta ku camal fashiin maxaa yeelay walba naftiis inuu ka bilaabo waxaad barateen awalan inaad ku camal fashaan haaniyan waxa nila barana inaa ummadda iniga dambaysa aad gaarsiiseen maadaama ahlu caqdiga lasoo aruuriyey nilasoo xulay dadka idinka dambeeya inaad gaarsiisaan kaas oo awalan uu ka yahay ehelka inaad ka bilaawdiin waxaad barateen waana rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu aayadda allah ka mid ah haddaa maanta qof aad gaarsiiso ajirkeeda waa helaysaa tan labaad santa saddexaad waxaan in leenahay inaad ku sugnaataan diintan waxaana ogaateen koonkan waxaa nolo keena in ilaahay aan caabudno keliya وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إخواني أولا وعد السلام يا علم هذا انتي سكسكون وحان الله وما حسنتهين ما دام وقت كان آتكو في عن unubaahan in lagu sabro aada ku sabarteen waayo xilliga hadda la joogo waa xilligii adduunyada dadka beerle iyo xoolo jir waaye waa xilligii igu maceed xagaaga la joogaa xagaagan haddee beer aruur iyo annaga waas naqaanay waxbaa lagu jira maadaama inta ku sabarteen waxaad u joogteen waxay tahay liiclaahi kalimatillah ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto oo ay koonkan ka shaqayso ummaddana lagu maamulo marka intaas maadaama aada u jilib xirnadeen waxaad leedihiin inta aada joogteen oo cimrigiina uu jiray in la midaba ajira haddii idinka aada niyeystaan waayo diintan waad dareemaysaan xillimaa ama kullamaa ciriiriga uu bato colaadeedu ay badato ayadana way sii faafaysaa ama way mukuusxaanayso sidaad ogtihiin annaga hadda meesha aan joogno geyiga meesha ogu noolnahay afrika geeska afrika wa khaasatan jubbooyinka xaaladihii ka jiray iyo wixii lasoo maray iyo annaga marxaladeena saahabi isaga nahay oo aan shareecada islaamka iyo dowlaadka iyo nidaamka aan ugu dhex jirno iyo culaasyada jira markii loo fiiriyo wax isleh maahan marka waxaan leenahay ajir gurubsada waxna loo reebta ma lahan korana laga garaacay dhulkana laga garaacay walaan annaga baaqi askanaa waa joognaa waxna loo reebta ma lahan intaasna waxaa fahmi karto ninkii ilaahay qalbigiisa uu sugnaan geliyey yaqiinsanne naftan maalinta ilaahay uu yimaado inay baxayso inta kaleetana ay joogayso oo irsaaqadeeda iyo nidaamkeeda ay dureersanayso oo min yoomi uurka hooy lagu beerayo oo saddexda afartamaad uu maraayo in ay tahay shay sunni kowni ah oo wixii ay dureersanayaan marka waxaan leenahay qabaa'ilada meesha lasugu keenay maadaama aan nahay salaadiinta beelaha meesha joogo si guud si gaar uma hadlayne wixii laidin saaray ee horene ilaahay iyo rasuulkii sal alla alayh wasalam idin saareen maantana culammadii ee idin saartay ilaa culammada annaga waxay noola joogaan alculamaa warahatatu lambiyaa culammada waxay dhaxal ka yihiin ambiyada ambiyada booskooday taagan yihiin markii hadday aan dhahay meeshan uu soo socdo waaye nabi maxamed asoo jooga oo kale ee wixii u soconaya marka aan leeyahay diintaana u taagnaanaysaa culammadii bedel noo rasuulkeena noo sheegay sal alla alay wasalam wixii ay noo sheegaanna waa inaan qaadanaa marka shalay hadduu rasuulka sal alla alay wasalam balliquu canii walow aaya un dhahay maanta culammadii aan dhahay soo noo joogto waxaadna ogaanaysaan maa min axadin intama soo xaadirin oo buqcadan ma joogin wax ma ka xambaaray ma la noqday haddii wixii uu xambaaray dadkii loo idmaday oo shalin oo asaga horjoogo ka ahay oo islaamka umuurahooda ugu tabalinayay silsilad waaye maxaa la dhahayaa ma'muuradan ilaa ay wacweeda socotaa ninba soo wakiila nin kale kasii wakiila nin kale kasii wakiila meesha ugu dambeysay oo bulshada ay idinkaa taagan halkii xadiid iyo halkii aayad oo inta aad ka qaaday oo adiga lagugu dul akhriyey haddii aad ummaddaas gaarsiin weyso qiyaama haddii waxa waaye maalintii la qaawan yahay oo bannaanka la taagan yahay oo macsharka la joogo waa la isweydiin doonaa qof walbo rasuulka sal alla alayh wasalam waa mas-uul ayuu leeyahay waxaana la su-aali doonaa wixii uu mas-uul ka ahay maanta laga bilaabo saad idinka u ballanqaadeen inaad ducaadtiin oo dacwad aada gudanaysaan annagana ma iina nahay weli waa idin horkaceennaa waa idinla jiraynaa waa idinla tegaynaa laakiinse waxaan rabnaa gogashii iyo nidaamkii iyo wixii aada xambaarteen inaad nagala hormartaan annagana raadkiina kusoo taaganahay wahada billahi watawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu nabadoonnadii dowladda shanta maalmood ah ay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose u qabatay ayaa iyaguna ka warbixiyey dowladda iyo faa'iidooyinkii ay ka heleen بسم الله الحمد لله آه، وحي دوري هاي walaalkaa sheegay aniga ma ka sheeki haayo dowladda dowra macaan badan ay aheeday walaalihii noo qabteen oo si fiicanay noo maamuleen shan biraa ku jirnay raashinkaanya jiifkaanya wanaagaaga la kulannay wax dhib ma la kulman waa nool wanaajiyay taas tii dowradu wey waxna waa noola baray wax waa noola dowrada sideedaba al-shabaab unanka dadaal badanaa noo bixis odayaasha maadaama naho jundi badanaa noola bixiyey al-shabaab labaatan sana ku dhawaa joogtaa aniga dadka halhaan joogaa kamid ahaay waxaa ogahay boqol door waa la geli aniga kismaayo door aa lagu geli mareerey door bil iyo xoogaa lagu geli dadaal waa noola bixiyey ilaahay anoo barakeeyo waxna waa noola baray unug hadda nin kale wax ala wadaageen oo da- oo al-shabaab ahanan ma jiro oo noo maqa aan sugoonana male walaalahaan ununka waa isfahansanaa al-shabaab dalkaa markii amaaheysay dhibaa ka jiray waa la isdilaayey waxaa xasuustaa hay-ada samfaraa joogeen oo soddon iyo labaatan iyo sideed ah al-shabaab markii amaaheysay dhulkan carmooley laleeyahay ilaa aadan beeli dhuxulaa loo kala qaybsan anig waa fala xaaji oo dhuxul inta nimna kasmaa kasoo duuleen dhallinyaradaanya iyo mooryaantanya noo adeegsadeen aqbaalihiya saan loo jaraa makiinad waa la keenoo jarayso aqbaalihii la iskor saaraayo soohna loo kala dhigtay naag waa socotaa nin waa socdaa boorsal wataa beeso aqbaalihii shan daqiiq aqbaalahaas hadda al-shabaab ay ammaan laheene hal aqab aan arkeen carmooley waxaa dhacday ah, hal aqab oo uykan guri ay ku korsaayeen oo heri saddex nin oo geelle isku dishay anaa geelku oodaa anaa geelku geel oraxa waa meel kale meel oodaayo kale male dhulki dhaq oraxaas dhaq al-shabaab wax badan ay qabatay wax badan wadanka ay ka qabatay wanaag badan isla dhaqanay ta kale labaatanka jamaamaydinahu oonanka xalafinana noo tusay wixii colkiina soo haastay waa nala celiyey wax koowi karma tacsii adagaana gashay dhib badan hoowayaa noola garaacay ilmi inaagaa nala dhambeeyey laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin walaanahan waa argudeen dadkan waa naga reemeen dadkan waa waajahnayn waa naga reemeen mujaahidiinta baaq oo mahad celina u dira mujaahidiintii naga reebeen doominkii ala- dukaamka in lagu raal rabi dukaa doominkii oo s- sisintii wax in lagu qaada la rabi matoorha in lagu qaada la rabi oo oo bilad raxm la keenay oo dagaag awooroo la keenay oo haddana ma laga roori walaalihii yeeleen waa ku mahadsan yihin baaqa u jeedaan was tan kalo labaad ununka eh, wax diin a ahayn oo shuqol a kulneen ama dhegeyseen male wadankaanya si u horumar lahayn waa ka tashin walaalahaanya macallimiintaanya ununka waa wada tashanay taladanya siray noo tahaa hoosay noo taalaa wixii qabaheen ununka og magasta wadanka waa ka- waa waa waa waa waa dacwaa la gaarsanaa waa lala hadlaa wixii xun waa la sifeenaa ununka waa noola sifeey ununka dadka sifeehenaa wax oo dhib ah ma jirahay ununka waxa waaye inta kahor waxaa arkaniya eh, wax yar ha- ha ku darso dhuhu ziyaada ay ahaatee doori gaala doori noo qabahay geedaa saasaa loo shafooyaa maalin ka dhani baaroo lu yihahdaa mobil maqama baabuur boqol dollar ah meel igu tagay igu soo qaaday waa la geeyey saddex dayuura timid lix baabuur al kariyey waxaa la wadaa akbo akbo akabka mataqaanino akbadaha la abuuran oo yidhi akabka baabuur akabkan weyn oo cagaara akbisii yarta ah war safijil bacal soo xiri bacal soo sajiliyey maalinkii dhan waxaa noo sheegay akabkaas si loo abuuraya waa la karkarhaa biyaa ku shubeysiin saana diilaysiin akbaaraha waa la gurooya baabuurta waa isdaba joogtaa oyi kale u socdaan meeshii u socdaan dad dad laa soo diri hadda unaga waxaan oltal galanta akab ina abuurno akab dhulka kurdo war kan bal gooyaay ka hadda abuuran maxaad noo taraa qaab daraasaasoo marni mujaahidiin dalkan wax weyn ay qabteen inay wax qaban abaalkooda wax la gudi karo ma aha kheer allah siiyo ilaahay noo kaalmeeyo kheer anala siiyo taasay aan soo qabnaa insha allah tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshaan waxaan isugu nimiday annagoo saddex qabiil ah beesha biimaal beesha sheeqaal iyo beesha abgaal dowladana waxay socotay muddo shan maalmood ah insha allahu tacaala maktabka iyo walaayada kheer allah siiyo meeshaan waxaan ku qaadanay dooro shicaarkeeda iyo magaceeda waaba horey loo sheegay ballantii aan qaadnana waxaan jecelnahay inaan si aan u qaadna aan u fulino meeshan waxaan ka faa'iidinay ilaa kun iyo toban rasaaladoo meeshaan lagu akhriyey oo dhowr nooc ah ay ka mid yihiin kumin ahlijanna towxiidkii tarbiyadii khadcadii mataqaanaa gaalada iyo meelaha ay dadka soo gelayso iyo waxyaabaha in laga hortaga ay tahay waxyaabo badan oo hadda aan kow iyo laba dhihin karna meeshaan lagu qaatay kow iyo rasaalan dhan marka insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa horeyn aan u ballan qaadnay dacwaddan inaan gudin doono oo meeshaan ka imaanay iyo dadkana sugaya inaan usii geyn doono waxaa jirtaba hadda ka hor muddo hadda bil aan laga sii gaarna umaleynaa hor dhacaa jiray oo ilaa iyo baadiyaha aan soo marnay aan kasoo bilaabnay nyiirey ilaa aan sii geynay mataqaanaa buuro bannaan tan waa tiiyoo kale marka waxaan jecelnahay oon maktabka dacwada aan codsanaynaa in annaga garab nala siiyo dadkii waxaan inta ka xambaarnay aan kula noqono wixii tasiilaad aan u baahanahayna nala siiyo meelihii macaayid rabana noola furo annagana aan horseed u noqono waxa walaaya inoo keentana aan sii horgalno وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى يا مهد سكله ما علم هي أجوغني إي شقوينكي إي دوراتكي إي وحان كجرنا خيراتك إلهي سبحانه وتعالى لما أنت أجر كود الله نسيو إلهي سبحانه وتعالى ذاتكي كل أقمي ودعنا قليل إلهي سبحانه وتعالى نقديو جزاكم الله خيرا ماشان إنكسو دوري يريد أين قابناد معلوم يرى أين قتي أي فعنا ذا ود أي وقت إيجو أي كهبوناد waqtigii jir awgiis ay soo gaabatay wax laga faa'iiday wax la helay wax lasoo koobi kara maa jazaakum allahu khayran dowladda inta badan waxay ka hadlaysay dacwada waxay ka hadlaysay keydada dhagarta gaalada ummadda ay ku hayso meel kasta oo jaanib kasta ayi kasta waa waxbaa laga aftiimiyey ilaahay subxaana watacaala ha noogu anfaco annakin dadkiisa ilaahay subxaana watacaala si u qaateen u gudane allah inaga dhigo jazaakum allahu khayran waa mucdamkeedana waxay ahayd addacwi ila allah in dacwada ay faafi ay la faafiyo in dacwada meel kasta la gaarsiiyo in dacwada maadaama maxaan ku dhahay magaalada hadda biyihii dadka waxay dacwada waxay noqotay biyo oo warta ku jiraan oo dadkii ka dhowla ay cabaayaan limaada baahida waxay jirta hadda baadiya dadkii oonka ashaya annagana haya oo kale ashaya inay ina inala cabaan sidaas darteed waxaa muhiim ah aan laga maarmeynin in dadkaasi biyahaasi la gaarsiiyo oo dacwada ah dadkii baahi badanaa jirta dacwo badanaa jirta wax badan baa jira intaasna si annaga uga qaadan lahayne oon u gudi lahayne oon uga soo bixi lahayne afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose nabadoon maxamed cabdi duuba ayaa ka mid ahaa waxgaradkii iyaguna halkaasi ka hadlay bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaan ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh amaa bacd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها النقباء دور النقباء قبائل السواحل استعداد دعوة الأرياف في ولاية جب السفلى الإسلامية اسم الدورة سعد بن معاذ رضي الله عنه وشعارها قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين awalan allah subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa mahad aan bilow iyo dhammaad aan lahayn waxaan kaloo mahad u celinaynaa wilaayatu jubba suflaa ugu horeeyo waaligeenna asheekh axmed abu yunis xafidahu llahu waracaah iyo makaatiibtiisa waxaan kaloo halkaa uga mahad celinayaa culimmadii rabbaaniyiinta ahaa oo halkaa ku bixinaya dowladda shanta maalin socotay waxaan kaloo halkaa uga mahad celinaynaa degmada iyo makaatibteeda oo arrinkan ka qayb qaatay xag dacwada sidii allah subxaana wa tacaala loogu horumarin lahaa qayb weynna ka qaatay marna ku tegey socod tuulooyinkan saa macnaha xagga badda xiga ayagoo dadka soo dardargelinayo kadibna isu keenay intaanoo noqoba ah soddon iyo lix noqoba oo min qabaa'ili shataa halkan waxaa ku sugan saddex qabiil waa qabiilka bimaal iyo qabiilka sheekhaal iyo beesha ama qabiilka abgaal jazaahu llahu khayr aljaza wax badanna way maqan yihin insha allahu tacaala kolley way idin daba taagan yihin biidn illahi tacaala marka halkaa waxaa laiskugu keeno waxay tahay in ayaga odayaasha ama nabadoonnada ama noqobada ay horboodaan dacwada allah subxaana wa tacaala addacwatu ila allah ayaga ay hordhig u noqdaan si ay u qaateen magacaas sacad ibnu mucaad radia allahu canhu waardaah jazaakum allahu khayr ikhwaani fi llah waktigeyga waxaan malaynaa waan derderay nafteedii naftiinaba waxaan u dardaarmaya allah subxaana wa tacaala cabsidiisa waxaana isku ognahay awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan wajazaakum allahu khayr waxaan asiibay fa min allah waxaan qalday fa min nafsi washaydaan wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa oo isniin aad ku dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkaa si fudud idinkugu soo gebagabayno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe insha allah wakhtigiisii oo kale waa inaga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى طوفان المآل